والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة أشربة كتاب كيدي وي أشربة جمع شراب waana bal waxyaalaha adigu mashruubaadka ama la cabo axkaamihii kala duwanaayo kuba tacalluqsanaa iyadoo layo aadaabahoodii xagga aadaabtii shurbiga iyo umuuraha inoogu iman doonaba weeye walow qaybta hore ay kuba qaadan doonto khamradii iyo waxyaalihii ambidadii iyo wixii kuba tacalluqsanaa ay wada qaadan doonto ama qaybta hore ay noqon doonaan baabu taxriimi اlkhamri وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبصر والزبيب وغيرها مما يسكر وxوu baabaysanyahay baabu تaxريم الkخمر khمrada xarimitaankeeda baabkiisii weeye iyo وبayaanu khمradii horta inay xaaraam tahay oo dee markaa ilaahay subحaanaه وataعaalى xarimay وبayaani أنaha waxaa kaluu u baabaysan yahay caddayntii la cadaynaya أنahaa khمradu takunu inay ahaanayso min casiiri اlcinabi cinabka waxaan laga tuujiyo ama cinabka casiirkiisa wa min atamri iyo timirta nabiidkeeda wاlbusri busriguna waa nooc timirta ka mida dee maraaxil bay timirtu kollay martaayo marka ugu horeeya ee dalciga dabadeed ama ubaxa dabadeed ee midho ay guntamaan ee yartaas ay gahayrka tahay balxiba ay ku magacaabaan markay marxaladaas oo dhaafto ay bislaanayso welina aanay rudab noqon ama ay cawlcasaato cawlaato ee bal adigu ay soona jilcayso ay bislaanaysana oo busritaa laba yidhaaho de marka marxalada haddana ku xigtaa rudab bay noqotaa ugu dambeynna timir bay noqotaan haddaba waa busrigiio iyaduna waxyaalo ay ku sakhraamaan ay ka samaysan jireen iyo wzabiib zabiibkii iyo wagayriha ashyaadan kayrkeed oo dee malabkii kaba mid yahay horeynu wax saasa usoo aragnay uu kaba mid yahay oo bidci laba odhanayay ayuu kaba mid yahay dee duradii iyo ama dee waxa weeyaan heedii iyo arabikidii iyo waxyaalaha caynkaas oo dee iyadana ay kaba samaysan jireen sharaabyo ay kuba sakhraamaan macnana waxa weeyaanuun khamradu kuma koobnaa casiirka cinab kasta bacdigood lagaba soo naqliyey ee wax kastoo caqliga doorinaya wax kastoo lagu sakhraamo taasba oo caqliga doorinaya wuxuu noqonayaa khamru noqonayaa lafdigan khamraba waxaa khamro loo yidhi likowniha tukhaamir lcaqla caqligi bay daboolaysaa waatan khimaarkan dumarku ay madaxooda saarayaan khimaar la yidhaaho madaxii buu qarinayaa waa qarintan caqligii iyo garashadii waxani uu qarinayo ee uu suulinayo tan baaba magacani ugaba yimi markaa maaha shay keliya uune wixii iskaar lah oo dhan ba khamra lagu magacaabaya waana la xukm waana baabkutu u baabaysan yahay xadaثna yaحya بnu yaحya الtamimiyu qaala akhbarana xajaaج بnu mحamedi can ibni jurayji anahu qaala xadaثnii بnu شihaabi can عaliي بn xuseyn بn عaliyi can abihi xuseyn بn عaliyi can عaliي bn abi طaalibi qaala anahu qaal bal sanadka kollay cid cusubi ma jirto xajaaj ibnu muxamedna waa almusisi alacwar ibnu shihaabna maanta xadiidka wuxuu ka warinayaa cali bnu xusein ibnu calih waa zayn اlcaabidiin dee a'imadii alubeytka waktigiisii ahaa ma raggii ugu mudnaaba ama ninkii ugu mudnaaba waktigiisii aan nidhaahno cali bnu xuseynna wuxuu ka warinayaa aabihii xusein ibnu cali asibd oo sibd rasuulillaahi salى اllahu alayhi wasalam xusein ibnu calina wuxuu ka warinayaa aabihii caliy bnu abi daalibo waa usro oo markaa waxay noqonaysaa can caliy bni xusein can abihi can jaddih taasba weye dee laba taabiciina xadiidka markaa sanadkiisa ay ku wada sugnaanayaan waa ibnu shihaab iyo caliy bnu xusein zayn اlcaabidiin laba saxaabina sanadka xadiidka way ku kulmeen maanta oo waa xusein ibnu cali iyo aabihii caliy bnu abi aalib oo laba saxaabiya laba taabici baa ku jira ibnu shihaabna markaynu eegno sanadkan dee waa ladaa'ifta sanadka ayuu kaba mid yahaye marka ibnu shihaab uu ka warinayo cali bnu xusein calina uu aabihii ka warinaya aabihiina dee isna aabihiisii kale sanadkaas waxaa laguma tiriyaa asaanida ibnu shihaab kuwa ugu sixo badan oo wuxuu ka mid yahay asaanidii lagu sifeeyey inay asax alasaniid tahayba ayuu kaba mid yahayba weye ibnu shihaabna asaanidiisa kuwooda ugu sixada badan ayuu kani ka mid yahay wuxuu yihi markaa cali bnu abi aalib radia allahu canhu qaala asabtu waxaan asiibay oon helay shaarifan hal duqah ayaan asiibay oon helay maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa fii maqnamin haniimo ayaan kuga helay shaarifkaas yowma bedrin maalintii beder oo dagaalkii beder khanaa'imtii la helay ee laga helay nimankii gaalada ahaa ee loo qaybiyey dadkii iyagu bal matalan markaa dagaalka ku joogay dee dad kaloo howlo kuba maqnaana rasuulka ilaahi maalintaa qeybta uu kuba dareeye ayaa waxaa ka isaga uu ka helay shaarif shaarifna waa annaaqat lmusina waa hasha duqda ah ama aada u roonaatay weynaatay taas baa shaarif laba yidhaahaa dee lafdigu waa lafdiga awrka lama oranayo oo awrka lama yidhaha isagoo alfaado kale ama magacyo kale ayuu awrku yeelanayaa shurufna way inoo soo socotaayo waa lagu jamciyaa iyadoo ra'da iyo shiinkaba la daminayo ay bannaan tahayna takfiif ahaan ra'da in loo reebaa bal waa annaaqat lmusina haddaba waxaan haniimadii ka helayba shaarifka ano rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba socdee dee dagaalkaa dadkiisiibuu kaba mid aha yowma bedrin waa acdaanii wuu isiiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahayna shaarifan shaarif waa hal kaloo duq oo ukhra kale ayuu isiiyey wuxuu ka siiyeyna sar riwaayada labaad inoogu iman doonta khumuskii waayo isagu aalubeytkii rasuulkii ilaahay oo dadkii khumuska xaqa ku lahaa buu ahaa haniimadiina mid buu kaba helay khumuskiina isagu waa dadkii xaqa ku lahaa dee ruuxii dagaalka joogayna hadduu ahlal khumusiya isagoo qeybtii khumuskiisa helaya xaqa uu lahaa ayuu haniimadiina kol hadduu dagaalkii dee joogay uu qeybtiisii kaba helayaay ayuu iyadina mid kalu isiiyo markaaba wuxuu yeeshay laba shaarif faanakhtuhumaa waxaan tu'iyey yowman maalin waa labadoodiiba uu kaxeeyey wuxuu u kaxeeyeyna way inoo soo socotaa haddii aan la yidhaaho riwaayada iyo todobada markaasaa wuxuu tu'iyey cinda baabi rajuli min alansaari nin ansaar kaba mida albaabkiisii agtii kaladii aanu sayrkii iyo gelidii ka cadilahayn iyagiina aanay diidayn ciddii kadinkan ama meesha lahayd waaba markaa wax bannaan bay noqonaysaaye waana tan dee arrintani kuma xambaaran tahaye bal taas baan tu'iyey walxaal ana anigu uriidu aan doonayo an axmila inaan qaado calayhimaa iyagoon ku soo raro weeye calayhimaa korkooda idkhiran idkhir nooc adugu dee daaqa ma kaba mida waxyaalaha nabaadkaa kitaabka marar kala duwan aan kuma soo aragnay kolley markaan xaj soo soconayna iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inaan daaqa xaramka oo maka aan laba goynayno bal matalan oo waa waxyaalihii xaramku lahaa uu sheegay tan markii lagaba dalbay ee cabaas iyo ilal idkhir ay yidhaaheen rasuulka ilaahay idkhirka ugaba soo reebo halkaasaynu kuba soo marayna dee kolley janaa'id meelo ka horreeyeyna waa kuba soo mareen aqaladana markay qoryaha dul dhigaan meelahan ban banaanee qoryaha waa saqaf ahaan bay dhigi jireen kolkol xabaalahana marka ay labinkiiyo waxyaalaha meelaha bannaan uu yeesho ayay ku gufayn jireen oo kale bal waa nooc adigu un waxyaalaha nabaataadka dhulka kaba mid oo idhaaha raa'ixa yar udgoon buu leeyahay waana cawska kaba mid oo un dee ma xadidi karo oo imaka halkan ma xadidayo markuu engegana waa caddaadaaba adigu bal waa sa kolley saaxib almisaaxiya idhahaan muhimku idkhir buu doonayey inuu kusoo garo horena saynu soo marray halkana kuba sugana dadkan iyagu markaa biraha tumi jiray ama xullida iyo waxyaalahaas dee intay dab ku shidaan dhalaalin jiray ee xullida samayn jiray ayaa waxyaalihii ay dabka ku horin jireenna ama ay ku shidanayeenna idkhirkani ka mid buu ahaa oo qeymkoodna waa isticmaalayey qabrigooda way u isticmaalayeen saqafkana isagu saqaf ma noqonayne laakiin marka qoryi iyo looxaan iyo waxay dul dhigaan ayay meelaha banbannaan oo ay dee kuba gufayn jireen iyo waxyaalahaasoo iyaduna waa noqonayay haddaba kaas buu doonayey inuu soo gurto oo madiina dee kollay duleedkeeda uu ka soo gurto iyo meelaha kaba baxsan labadan halaadna uu ku soo raro wuxuu u doonayana taa waa liadyacahu si aan u iibiyo oo ixtishaajkaas iyo caws la gurtay ruuxu dee kol hadduu soo gurtay waa milkiyayaa waana iibin karaaye waa si uu bal maalan idkhirkaa uu soo gurtuu labadan halaad ku soo qaaday uu u iibiyo waxa uu markaa ku xambaaray taasna dee wax kalena ma hayne way inoo soo socotaa wa maci aniga macaygana waxa ahaa saaiqun nin saaiqa oo kuwa dee xullida iyo waxyaalahaas shiile ee sameeye ahaayo dee waxyaalahan dahabki iyo fidadii iyo waxyaalaha kale xullida lagaba sameeyo kuwan dhalaaliya ee marka dambena dee siday iyagu u doonayeen xullida uba sameeye kaas baa saaiq la yidhaahaa kollay xirfadoodana siyaaqa yidhaahaan asiyaaqa bal matalan haddaba nin sidaasa ayaa ila socday oo kollay waa kuwuu doonayay inuu kaba iibiye ama uu kaashanayay isaga ee qoladan kale dee siyaa qolooyinkan xirfadoodu tan tahay ama ayuu kaba iibinaye min bani qaynuqaaca reerkaa reer bani qaynuqaac kaba mida waana beder dabadeedun weli reer qaynuqaacna lama saarin waana jirib yahuudeed bay ahaayeen oo dee bal matalan haddaba nin saasa ayaa ilaba socday markaa maxuu taa yeelay wa ana uriidu an axmila calayhima idkhira liabiicahu oo fa astaciina bihi aan u kaashado markaa bihi waa bilidkhir waa bisaman lidkhir dheh idkhirkaa wixii samana ama lacagen kaba helo aan u kaashado calىa waliimati faatimata faatima bintu rasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam waliimadeedii oo isagu xoolo ma lahaynba iyadiina dee waa u mehersanayd markaas waa la aqal gelayay waana bacda badrin bal markaasaa wuxuu doonayay waliimadan cursigoo dee saynu soo maray shay sunno ah bal dee ruuxana laguma adkaynayo guursaday inuu waliimo un wixii uu kala sameeyo xadiidkii cabduraxmaanna waa tan soo marray awlim walow bishaatin xataa neef adhiyaba haba noqoto waa ninkii gaari kare dee haddaanu neef adhiyaba xataa heli karayna wixii kale uu ka markaa dee cidna ugu yeedhi karo u suurtogala ayuunbuu weliimadii kaba dhigaye taas buu doonayey inuu markaa wixii samane halkan uu kaba helo marka uu iibiyo idkhirkaas inuu u kaashado oo u kaalmaysto welimadaa samaynteeda marka wuxuu yihi caliy bnu abi aalibin radia allahu canhu waxamzatu xamze bnu cabdilmualib oo adeerkii ah suu rasuulka ilaahay ba adeer uguba yahayna yashrabu waa cabayey waa khabro fii dalika albeyti guriga waa gurigan uu labadii imika shaarife uu lahaa wax kale ma lahayne uu hawshana usoo wada kaxaysay muu kala reebine mar kali uu doonaya inuu hagaag usoo wada raro si wixii uguba iibiyo dee qaradka u waxaan ku xambaarayna waa taa aynu soo marre dad kaley wada joogeen gurigaasna ninka ansaareed baa la joogay weli khamradana lama xarimin markaa khamray meesha ku cabayeen yashrabu fii dalika albeyt macahu maciisana waxay ahayd dee keligii maahae dad kalea la joogay ee qaynatun qayno tuqaniih u heesayso oo dee kolleyna waa aduu waktigaa hore waxyaalihana lagama manciin dee kol haddaan laga mancinna ibaaxada albara alasliya laga qaadanayo arrinku ahaa oo shareecadii may manciin bal markaasna waxaa la sugun qaynaduna waa aljaariya almuqaniya ayaa qayno lagu magacaabaaye waa jaariyo ama dee addoon baanay ahayd u heesaysay waxyaale ay ku heesayna barhkood waaba inoo soo socota taas baa maciisana ahayd iyo isaga iyo dadkan kale laba jooga faqaalat waxay tidhi kolley waa shicir nin kale tiriyey isagaa dee barhkood nin kaley magacaabaanbe bal shicirkan bay tirisay iyadoo ku dhiirinaysa dee labadan halaad ee iyaga aan ka dheerayne aqalka agtiisa matalan tu'san inuu bereeyaba uu dadkan iyaga la joogay halkan iyaga kula joogay waxa wada cabayaan uu markaas u keeno waxyaale hilibkoodii kaba mida waxay tihi ala waadat waa tanbiihun yaa xamza xamzow lishurufi niwaaye ay inhad ukac lishurufi waa imaka jamac bay kaba cabirtay waana tan kolley casharkii ka horreeyeyna waa inooguma sugnaaye labadana jamac waa lagu idlaaqa luqada carbeed oo waa shay jaa-isa maha wax dee imika iidyada taasna oo labadiina waa haalahan duqaha ahee anniwaa iyo shilshilis ukac weeye taas bay tidhi de xamsana dee kolley imika waa munaada laakiin tarkhiim galay saba ta'di ay u go'day de markaa labadii wejna way bannaan tahay oo yaa xamsu la yidhaah iyo yaa xamsa laba yidhaaho haddii yaa xamsa la yidhaah waa luqaday odhan jireen luqatu man yantadir waa nin sugayo wixii meesha ka maqnaa luqadii markaa sii baa lagu daynayaa lafdigu u ahaa haddii dee laba damiyana ismigiibaa isagoo inuu intan ku dhanye lagaba dhigaya waa la iska iloobayaa xarafkii dambe oo waa luqatu man laa yantadir waa nin aan sugahayn waxa maqan iyada waxa weya meesha ka dhacay luqadiio yaa xamsi bay taasna noqon alaya araa yaa xamsa lishurufi ay in hadda waxaad u kacdaa lishurufi niwayb kollay shicirkan muslim kayrkii baa tamaamkii kuba sugnaa sharaxana way uguba sugantao waxa ay haydba wahuna mucaqalaat biاlfinaa'i daci sikiina fi labaati minha wabarujhuna xamsatu bاdimaa'i wacajil min adaayibiha lisharbin qadiida min dabiikin aw shiwaa'i bal haddii dee shicirka markaa inta badan kuwaas waa shicir la tiriyey ama cidi ay tiri saa loo laqimi jiro iyaguna dee sawdka laxniga lahaa bay ku dhawaaqi jireen markaasa muxuu yihi waa dee waxay shuruftani waxay ku dabran yihiin ba halkan dee duleedkan aqalka dhinaciisaba ee dadi sikiina fi labaati minha midida waxaad dhigtaa dhuumaha iyaga kaba mid ahoo wadarijuna macnaa labdikuna xamsatu bidima macnaa waxaad ku dhoroobtaa marmaraysa ujeedada waa dhigoodi ay kuma gelgelanayeen marmarayay wacajil min adaayibiha waxaad u dedejisaa meelaheedii waa fiicfiicnaa oo se kurskii iyo beerkii iyo lisharbin waa jamaacadana wax wada cabaysaan qadiidan min dabiiqan aw shuwa bal adigu tan bay tidhi isagii waa kanoo xaaladiisu waa xaalo kale fasaara waa kacay ilayhimaa ay ila naaqatayni weeye ama ila shaarifayni xamsatu biseefi seef buu kula kacay oo fajabba waa soo gooyey asnimatumaa inuu dee san ay u tilmaamaysa daci sikiina fi labaati minhayo uu gowracay dabadeedna uu gooye waa ixtimaal de waa ruuxan markaa caqligiisiba aanu joogin iyo garashadiisiiyo inuu ficilkaasun kuba dhaqaaqayna oonu gowracinna taasna waaba iyadna ixtimaal adag wa taasoo imika haddaba fajabba waa gooye asnimatahumaa kursahoodii iyo ayuu soo gooyey kollay mid kastaaba sanaam ayay lahayd ama kurus bay lahayd horena waa arrin aynu marar horena soo sheegnay oo ah marka in shay musanno ah ama musanno wax loo idaafaynayo oo dee waa taas waxaa ka fiican iyadoo laba tasniya ay israacaan siqal baa ku suganoo imika halkan oo kale sanaamaahuma waa yar siqal iyadoo ama la ifraadiyo ka hore mudaafka ah ama la jamciyo sad imika halkan inoo taalaiyo faqad saqad quluubukuma qur'aankaba taas wabaqara waanu dilaaciyey kala jeexay khawaasirahumaa kelyahoodiio uma akhada markaasuu qaaday min akbaadihimaa beerarkoodiina waxbuu ka soo gooyey oo ujeeddadu kurskii waa gooyey labadii kurs labadii halaad waa ka gooyey kelyihiina uu dilaaciyey seeftiibuu kuwa dilaaciyo beerkiibuu kalaba soo baxay ama wax beerkii kamid halkaa kaba soo qaatay qultu waxaan idhi ibnu jurayj baa odhanaya libni shihaabin ina shihaab baan ku idhi wa min asanaami dayne wuxuu ihi uma akhada min akbaadihima markaasuu ihi wa min asanaami oo ujeeddadu kuruskiina waxbuu ka soo gooyey arrinkuma sidaasaa wuxuu yihi markaa qaala ibnu shihaab baa yidhi oo macnaha ujeeddadu wa akhada min asanaam kuruskiina ma waxbuu ka soo qaatay oo uu ka soo gooyey deetuu yihi arrintu taasba maaha way kasii weyneydoo qad jabba asnimatahumaa laba kursahoodiiba wuu soo gooyeyba iyagoo wuu gooyey fadahaba biha waa la tegay asnimadii uu la tegay oo de xagga gurigii buu la kacay qaala ibnu shahaabin calina waa maqan yahay wuxuu ku maqan yahayna meeshan waxbuu soo urursanayay xadhkihii iyo jawaanadii idkhirka lagu soo guri lahaa iyo bal qatabkii ama aqtaabtii dee waa inta yare surjigooda ama koorahooda yare ama kurska korkii un la dul dhigo ee ruuxa markaa fuulaya uu ku fadhiisto umuurahaasuu soo urursanayey oonu markaa wadan waa yimi isagoo wixiina wataa fa nadartu waxaan eegay oondayey ilaa mandarin mandar iyo wax la arko oo aftacanii iyo argagax geliyey mandar aad aan uga naxay oo aad iyo aad gagax geliyey ayuu baabad arkay taas buu yihi ilaa mandarin afdacanii markaasaa muxuu yihi faataytu waxaan u imid wax kale u yidhaah ma jirto riwaayad ka yar dheer baa inoo soo socoto waa ishanan kari waayo uu cilmeeyey bal sababta taasna kollay sharaxaya baan ka soo naqli doonaa biidn llahi tacaala faataytu waxaan u yimid nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam nebigii ilaahay wacindahu wlxaal cindahu agtiisa zayd bnu xaariata zayd ibnu xaarisa uu guriga la fadhiyo faahbartuhu waxaan ugu warramay alkhabara warkii dhacay baan u sheegay fakharaja uu baxay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh walxaal macahu zaydun iyaduu zayd laba socdo wandalaqtu waan tegay adna macahu maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam fadakhala calaa xamsata gurigii buu keenay madarkiina waa kaasoo inay intii asun buu kaba gooyey labadii halaadna baktiye ee meeshii way yaalaane fadakala calaa xamsata xamse ayuu usoo galay isagoo halkii dadkiina ay la fadhiyaan fatagayada calayhi macnaa waa cadhooday oo rasuulka ilaahay baa cadho aada u adag buu muujiyey waanu canaantay ula hadlay isagii laakiin dee xaaladiisuba waa dee waa sakhraansanaa marka farafaca uu kor yeelay xamsatu xamsa basarahu sare ayuu u qaaday araggiisii oo rasuulka ilaahay waa taagan yahay iyaguna way fadhiyaane uu dayey isagoo indhihiisuna ay cascasiinsa inoo dambaysa faqaala wuxuu ihi hal antum idinku miyaad tihiin ilaa cabiidun liaabaai addoommo aabbayaashay u sugnaaday un mooye ma wax kale ad tihiin taas buu yidhi rasuulka ilaahay buu sidaa ku yidhi ee kolley waa macduur khabradu markaa xaaraan may ahayd caqligiisii markaa ma joogo mukalafba ma aha aabbayaashay addoomahoodii u mooye ma wax kalaatiin oo waxay halkan culimmadu yidhaahaan hadalkana wuxuu u leeyun isagu labadaba adeer buu u yahay cabdimuطalibna waa ugaba dhowyo waa aabihiiba labadooda aabbana xagga khuduuc ay u khuduucayeen cabdimuطalib iyo si dee uu sayidkoodii yahay addoomihiisii ayinbaabay uga khuduucayeenoo adugu waa iftikhaar uu ku faanayo inuu uga dhow yahay halkaas oo kale taasun ilaa cabiidun liaabaa'i farajaca rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markuu rasuulka ilaahay xaaladiisii arkay ayuu laabmay yuqahqiru isagoo dib u laabmayo ujeeddadu dib buu u gurtay uun xaggiisii buu usoo jeeday dib buu u socday waxaanay halkan culimmadu yidhaahaa sababta qahqaradaa keentay inuu rasuulka ilaahay surogin oonu dhabarkiisii soo jeedin waaba intaasoo dee hadalkan uu ficilba raaciyey na waa ruuxa sidan eh haddaba marka hadday wax kaloo intaa hadal ka dhaafsan ay kaba soo fulaan si uu isaga arko ama dee iska difaaciisii iyo baamataa iska qabashadiisiiyo uu diyaar ugu ahaado farajaca rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yuqahqiru xataa kharaja ilaa uu baxay canhum waa dadkii meesha wax ku cabayey ilaa uu kaba baxay oo meesha gurigii uu kaba baxay وxdثna cبد بن حmaydi qال أخbarana cبدالرزاq qال أخbarani iبن jurayji بhda الإsناadi miثlahu oo iبن jurayj isnaadkuna de waa iبن شhaab iyo intii ka dambeysay waa kan imakaan kaba soo baxnay xadiidkuna waa kii imakaan kaba soo baxnay lafdigiisii buu kana leeyahay riwaayo ka dheer baa inoo socoto mar baan dee toobayar waxyaalo ku yar tacalluqsan aan eegaynaa walow aynaan dee dhammaynahayno abu da-uud baa axmed ibnu saalix almisri kaba soo naqliya xadiidka afar iyo labaatan sunne ana afar iyo labaatan faa'iido ama axkaameed baa kuba sugan oo waa ujeeddadu waa waxyaalo dee kolley xaafid iyo keyrkiina ay yar dheereeyaan qolooyinka kutubta rooroo leh marka la eego fawaa'ida iyo waxyaalahaase laakiin inagu inta ugu ahamsan umaan soo qaadanaynaa horta laftigaan taam yeelaya ama riwaayadan kale oo tii hore kaba dheer waxadaثani abubakr بn isxaaq oo inaan soo marray magaciisana mxamed la idhaah qaal akhbarana saciid bnu kahiir bni cufayri abu cuثmaan almisriyu qaala xadaثana cabdالlahi bn wahbin qaala xadaثanii yunus bn yaziid can ibni shihaabin qaala akhbaranii caliy bn xuseyn bn caliyi ana xuseyn bna caliyi akhbarahu ana caliya qaala bal sanadka kolley ninkaas saciid ibnu kahiir ibnu cufayr la idhaah kol kol saciid ibnu cufayrna uu yimaado waa nin cilmigan ansaabta oo kale iyo akhbaarta iyo taariikha iyo waxaa aqoon aada u sarraysa u lahaa oo markaa reer masar ahaa qolooyinkii caashirana ka mid ah bal markaa taasoo xaafid ibnu xajarna martabadaa saduuq uu bal yidhaaho kolley dee culimada qaarkoodna way kaba xoogeeyaan intaase laakiin axaadiistaasuu xadiidka ku leeyahay ma jirto halkan iyo malaa meel dambayse ayuunbuu kuba leeyahay waa nin bal waxaan leenahay xagga ansaabta iyo akhbaarta dadka iyo ayaamihii carbeed iyo waxyaalahaas aqoon aada u sarraysa ama jaanibkaa uba lahaa weeye oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu waaweynaa waa nin reer masarana wuxuu yihi markaa xusein ibnu cali waxaa ii warramay ama aabbihii dee cali baa u warramo wuxuu yihi kaanat lii waxaa ii sugnayd shaarifun shaarif shaarif waata aan idhi waa alnaaqat lmusina laftigu markaa dee waa muana hashun baa loo isticmaalaayo awrkii loogama isticmaalo laftiga yaani calaamo taaniif kaba muuqaninba waatan imaka kaanat lii shaarifun min nasiibii min almaqnami shaarifkaas baa wuxuu ayaa ii sugnaayo muxuu uga sugnaa min nasiibii waa qeybtaydii min almaqnami qaniimadii yooma bedrin maalintii beder la helay nasiibkii aan kaba helay baa shaarifkaasi igaba sugnaayo qeybtiisii bay taasi ahayd wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahina wuxuu ahaa caddaani mid isiiyey shaarifan min alkhumusi shaarifan oo hal kaloo duqa ayuu isiiyey min alkhumusi khumuskii igaba siiyey yowma idin maalintaas oo dee khanaa'imta horey noo soo marro wataa dee qursuratu anfaalna kuwa tim oo khumus baa la saaraya iyadna ilaahay qaybiyo cidda la siinaya uu markaa qur-aanka ilaahay nooguba sheegay haddaba khumuskii isagu dee qaraabadii weeyaane uu kaba helay matalan qeybtii uu kaba helayna khumuskiina shaarif bay ahaydba uu siiyey rasuulka ilaahay falama aradtu markan doonay an abtaniya bifaatimata faadima inaan la guri galo oo aan markaa hoysto binti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ayaan waacadtu waxaan la ballamay rajula nin sawaaqan kuwan iyagu xullida iyo waxyaalahaas aldalaaliyo ahaa ee sameeyo oo min bani qaynuqaaca kaas ayaan la ballamay oo dee yartaxilu maci ninkaasoo yartaxilu maci aniga macayga ila dee ila baxaya unoo dee rixlo kala maahayne waa taa ay u baxayeen meelaha uu ka baxay idkhirkaas si ay u soo guraan uu hadhow marka dambe isaga iyo keyrkiiba ugaba yimiyo kana waa ku caawinaya fanati oo markaa markaas deeta fanati aan la nimaadno ninkaasoo yartaxilu maci oo fanati aan la nimaadno biidkhirin idkhir aan soo gurno labadan halaadna aan ku soo rarno idkhirkaasoo aradtu aan doonay an abiicahu inaan iibiyo min asawaaqiina nimanka sawaaqiinta ah ee xullida iyo waxyaalaha caynkaas iyo dee bal xadaadiinta iyo waxyaalahaasna iyaguna waa tan qayb aan kaba iibiyo aan doonay oo faastaciina bihi ay bisamani idkhir waa samanka halkaa iiga soo baxa aan u kaalmaysto fii waliimati cursi arooskayga waliimadiisa aan u kaalmaysto bal taas baan doonay oo wuxuu doonayey bal taas bayda uga baxayay fa baynamaa wakti buu hi ana anugu ajmacu aan ururinayo lishaarifaya labadaydii halaad ee duqa ahaa mataacan alaab waa wixii ay wax ku soo guri lahaayeen oo min alaktaabi waa jamcu qatabin oo waa koraha yar ee kurse markaa kurska korkiisa la duldhigo un si loogu fadhiisto ruuxii fuulayay iyo walaraari kharaairtii oo waa iyadu jawaanadii weeye taas kharaairtu karaaradii ayaa alkharaar ah oo kharaa'ir laguma jamciya waa jawaankiiyo wixii wax lagu guranayay iyo walxibaali xadhkihii lagu soo xidhxidhayaan oo usoo urursanaya shaarifayo walxal shaarifayo labadaydii shaarifna munaakhaani ay tu'san yihiin oo ay fadhiyaan ilaa janbi xujrati rajulin nin min alansaari ansaar kaba mida xujradiisa dhinaceeda ay fadhiyaan xujradiina qolooyinkan xamsa ka midi ay kuba jiraan iyaday xaaladu taa tahay wa jamactu xiina jamactu ma jamactu ayaa faidaa shaarifaya kolley bayna iyo baynama adaabain dee way dhacdaa jawaabahooda dee horesan usoo aragnay ilaada fujaayadiya bal laakiin halkan waxaa ku sugan wajamactu xiina jamactu ma jamactu ficilkan baa soo yarnoqdo israacay waxaana uu sheekhu raximah اllahu tacaala inoo sheegayaaba nusqooyinka intooda badan inay bal matalan waxa weeye ama nusqooyin badan sidani dhacday khaasatan qolooyinka maqaaribada ee laakiin marka la eego waqtigiisii iyo marka la eego sham iyo dhulkaas nusqooyinkii muslime kuba sugnaa intooda badan wajamactuda hore kumay sugnayn oo way ka dhacsanayd oo markaa waxay ahayd fa bayna dee hadalkii wada an ajmacu lishaarifaya xiina jamactu maa jamactu markaasaa weliba nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay xataa xiina bedelkeeda oo hadalku markaa noqdo fabayna ana ajmacu lishaarifaya mataacan min alaqtaabi wاlgharaa'iri wاlxibaali washaarifaya munaakhaani ilaa janbi xujrati rajuli min alansaar xataa jamactu maa jamactu eg ilaa aan ururiyey wixii aan ururiyey ayaa fayda wuxun baaba igu soo kadiyey arrinkan kolleyna waana lafti cibaaradaas iyadoo xiina bedelkeedana xataa ay tahay ta horena laga maarmo aad bay uga marka la eega laqba ahaan iyo macn ahaan uga dhowday ugana caddahayba markay iyada tani jirto ficilka hore oo jamactu xiina jamactu ma jamactu ee bal nusooyinka intooda badanna taasi way dhacday buu leeyay macnuhu laakiin waa inoo cad yahay o macnuhu waxa weeyaan ka yar naga sard yaa la socda ya markaasin haddaba waxa weeyaan waxay ahayd markuu wixii soo urursadu islahaa imika labadii halaad ama labadii duqood kaxayso oo hawshii soo fuliya ayuunbaa maxaa dhacay faida shaarifaya wuxuun baabad arko igu soo keliyay labadaydii halaad qad ijtubat in la gooyey oo asnimatuhumaa kursahoodiiba kurskiiba waa ka maqan yahay wa buqirat la dilaaciye oo la jeexay khawaasirumaa kelyahoodina iyadoo beerkii lagala baxay oo ukida la qaatay min akbaadihiba beerkiiba lagala baxay oo waa labadii haloodoo dee hilibka intiisii kala ubaharsan ee kursihiina waa ka maqan yihiin dhinacyadiina waa la dilaaciye oo beerkii baa wax kamida lasoo goostay falam amlik maan hanan buu yihi caynaya labadaydii indhood macnaa xiina ra'aytu marka arkay dalika almandara oo minhumaa ay min ashaarifayni maan hanane bacnaa waan ilmeeyey ama waaban ooyey taas buu yihi maxaanay kolleysa halkan imaam nawowi leeyahay xaafidna hadal ku dhow buu leeyahay oointan ama xusnigan kuba yimid o xusni abiiciya weeye ruux wixiisiiba bal xoolihii uu lahaa inta ay tahay hawl weynan sugayo arrintan dee islaha iminka guri galo waxyaalo waliimadii waxaan u doondoonayo wax kalaba hayn markay arrintani ku dhacday iyada taasi waa xusni iska dabiiciye laakiin wuxu ay halkan ay iyaga kuba xambaarayaan marka la eego dee rutbadoodii iyo adduunyo iyada say xaaladooda kuba ahayd iyo inaanay asaf iyo murugo iyo waxyaalaha ay u murugoonayaan adduunyo aanay arrintan iyo ilmadan iyaga ugaba iman jirin dadka markaan eegno xaaladoodaas wuxuu sababtiisu ahayd bay leeyihin wuxuu kaba baqday dee inuu arrintii uuba socday in taqsiir iyo gaboodfal uu kuba yimaado fii xaqi faatimata radia allahu canha dee jihaaskeedii iyo arrintii iyo dee wixii uu doonayey la gurigarkeedii iyo wixii bal xaggaa uguma baano in xaggaa ay imika u suurtogeli weyd oo gaboodfal xaggaa kaba yimaado taas baa murugaduba ahayd oo may ahayn buu leeyihi mataac adduunyo oo dhaafay uun oo labada shaarife bal hadal xaafidna waa ku dhowaa qultu markaasaa waxaan idhi dadkii meeshaa ka dhowaa man facala hada waruxan yaa sameeyey qaalo waxay dhaheen facalahu waxaa sameeyey xamsatu bnu cabdilmualib xamsatu bnu cabdilmualib baa sameeyey wa huwa xamzana fii hada lbeyti waa gurigan ayuu kuba sugan yahay fii sharbin waa dad waxwaad cabayo oo min alansaari ansaar ka mida isagoo jumladooda iyo jamaacadooda ka mida sharbinna shintu way fadxisantahay ra-duna way reebantahay waana jamcu shaaribin weeye marka shaarib baa ashaaribuunna fashaaribuuna shirbalhimna waa lagu jamciyaa sharbina waa lagu jamciyaa sida saaxibba saxbin loogu jamciyo ee taajirba tajrin looguba jamciyo bal matalan taasba weeyaanoo lafdigan sharbi waa jamcu shaaribin haddaba waa dad iyagu wax cabayey waxaan ay ku sakhraameen bay cabayeen meeshay wada fadhiyeen oo isugu yimaadeen oo ansaara isagoo ku sugan oo jumladooda kaba mida ayuu aqalkan ku jiraa sidaana waxaan sameeyey waana tanoo kanatu waxa u haystay qaynatun waa aljaariya almuganiya isaga iyo wa asxaabah asxaabtiis markaas bay mee kanatu qaynatun kayna ayaa isagii u heestay iyo wa asxaabahu asxaabtiisii oo faqaalat waxay tihi waa isagii asxaabtiisii oo way u heesto faqaalat waxay tihi fii ghinaa'iha alaa ya xamzu waa ti ya xamzana aniga labada goorba ti horena ya xamza ay xarakaysay tana ya xamze lishurufi niwaa'i macnaheedna waan soo laqbayna faqaama xamzatu xamza kacay bisayfi seef buu isagoo qaatay buu kacay fajtaba wuxuu gooyeyba asnimatahumaa wabaqara waa dilaaciyey khawaasirahumaa kelyahoodiiyo dhinacyadoodii faakhada min akbaadihima qaala caliyun cali baa wuxuu yihi fadalaqtu waan tegey xataa adkula waan socday ilaan ugaba galo calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi aan u galo oo waan socday inaan rasuulka ilaahay uba galay marka xataa adkhulana kolley waa xaaladii hore suuraynteed iyo xikaayadeed baa mudaarica cibaaradiisu ama tacbiirkiisu uba yimi waayo maxalku wuxuu aha maxal maadi wax horuu ka warramayaa dhacay waxay ahayd cibaarada dee daahirku siuu keenayo fadalaqtu xataa dakaltu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam laakiin maxay tahay waa xaaladii buu imika suuraysanaya xaaladii horaa si waxay imika hor joogto taas baa deeta uu maadic ama mudaaric ugaba cabirayo waan socday inaan ugaba galo rasuulka ilaahi salى اllahu عalayh wasalam wa cindahu xaal cindahu agtiisa zayd bnu xaariثata uu ku sugan yahay qaala wuxuu yidhi cali baa odhanaya facarafa uu gartay rasuul ullaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay fii wejhi wejigayga wuxuu kaba gartay aladii laqitu waxaan la kulmay bacnaa dee murugo badan baa wejigiisii ka muuqatay markuu ku soo baxayba wejigiisii buu rasuulka ilaahay kaba gartay karbiga iyo shiddada uu laba kulmay faqaala wuxuu yihi markaa rasuul ullaahi salى اllahu عalayh wasalam maalaka waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay maxaa ku helay qultu waxaan ihi yaa rasuul اllahi wallaahi baan ku dhaartee maa ra'aytu maan arag kalyowmi maanta oo kale qad macnaa waa yowman maalin maan arag xagga marka la eego dhibta iyo waxa dee shiddada kalyowmi maanta laba mida qad oo macnaa maa ra'aytu maan arag mila lyowmi waa yowman oo mila lyowmi maanta oo kale ah xagga karbi ama mandar dee fadiica iyo wax argagax leh maan arag kan maanta arkay oo kale weligeyba waana kan sii fasiray o wuxuu ihi cadaa uu ku gordarooday ama ku xadgudbay xamsatu xamse calaa naaqataya labadaydii haloo halaad fajtanba wuxuu goostay asnimatahumaa kursahoodii wabaqara waanu dillaaciyey kala jeexay khawaasirahumaa kelyahoodii oo beerkiibu halkaa kalaba baxay wahaa huwa da wahaa huwa haada waa litabihun huwa isagii daa kan weeye fii beytin isagoo guri kuba sugan macahu maciisa xaal ay yihiin sharbun dad ay wax wada cabayaan jamaaco ay wax wada cabayaan ay maciisa yihiin qaala wuxuu yidhi cali baa odhanaya fadacaa uu dalbay rasuulu ullaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay biridaa'ihi go-iisii waayo dee gurigiisii iskaba joogay waa xidhnaa maradii oo wax waa guntanaa waxna eh laakiin go-ii dee marka la baxayo dushii iyo waxyaalaha lagaba huwanayey muu huwanayn debedna uu baxaya markaasuu dalbay si dee libaas dhan uu uguba baxo in loo keeno go-ii uu dusha kaba huwan lahaa fartadaahu uu huwade uma indalaqa waa tegay yamshi xaal uu soconayo watabactuhu waa raacay ana aniga iyo wazayd bnu xaarisata xatى jaءa albaaba ilaa uu yimi albaabkii aladii albaabkaasoo fiihi xamsat uu ku sugnaa faاsta'dana dee waana tii shareecadu ina fartay aqala inaan lahayn haddaan gelayna inaan idan weydiisano dadkii kuba sugnaaye ehelkiisa ahaye uu idan dalbay faadinuu lahu way u idmeen faidaa waaba wuxun baaba arkay rasuulka ilaahi hum iyagu sharbun jamaaco wax wada cabaysaynayin waa jamcu shaaribine waa dad jamaaco ah oo wax cabaya fadafiqa rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu gudagalay yaruumu inuu canaananayo xamsata xamse fii ma facala wixii uu sameeyey oo waxaan uu sameeyey inuu ku canaananayo ayuu markaas rasuulkii ilaahay bilaabay xamse laakiin dee caqligiisuba ma joogo faidaa waaba xamsatu xamse xumbaaba haddana dhacday oo ay arkeen xamse muxmaratun caynaahu in labadiisa indhoodba waa sakhraamidii ay la casaadeen ay la guduudan yihiin fanadara xamsatu waa iska foororeeyey markii rasuulka ilaahay hadlay ee uu hadlay oo canaantay ayuu eegay xamsatu ilaa rasuuli illaahi salى اllahu عalayه wasalam xaggii rasuulka ilaahay buu soo neeyey uma sacada nadara aragkiibuu sare u qaaday oo macnaa waa rafaca basarahu ileyh laakiin halkuu gaadhsiiyey fanadara ilaa rukbatay horta waa foororey ilaa jilbihiisii buu eegay uma sacada haddana sare wuxuu u qaado u kor yeelay annadara araggii ilaa surati ilaa rasuulka ilaahay xundhurtiisii uma sacada nadara haddana araggii ayuu sare u qaaday oo fanadara ilaa weji wejigiisii ayuu rasuulka ilaahay wejigiisiibuu haddana sare u qaaday oo eegay faqaala xamsatu xamsa wuxuu yihi wahal antum ilaa cabiidu liabi liabaa'ina wataan sawray aabbahay mayaa tihin idinku ina addoommo unu tihin aabbahay mooye wax kalaa tihinba facarafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa gartay annahu samirun inuu sakhraansan yahay sakraan fanakasa waa laabmay oo rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam calaa caqibayhi labadiisii cirbood baa qahqara waa socodka dib loo socdaa qahqara laydhaa wakharaja uu baxay wakharajnaa anaguna waanu baxnay macahu rasuulka ilaahay macay salawaat ullaahi wasalaamu calayh وxadثnيi محamed بن cabd للahi بن qhsaada qala xadaثnii cabdالlahi بن cثmaan عan cabdالlahi بن المbaaرaki عan yunusa عan الزhriyi bhada الإsnaadi milahu kolay xadiidku waa inoo dhammaaday muslimna kan buu kuba bilaabay oo say bacd shurax yidhaahaanba waa saaxibu takmilati fatح اmlhim waaba dee isagoo khbradii waa la xarimay shareecadeedna way xarimtay bal asbaabihii looba xarimay waxaa kaba dhalanaya ruuxii markaa waxaan caqligiisii tago ictidaha uu dadkii dee markaas amwaashoodii iyo bal iyagii iyo waxyaalahaas oo umuuraha laynooba dee lagaba loo xarimay iyo mafaasida kaba ratimaysa ayay tani kaba mid tahay oo waa ciladii balta xaraamo waxyaalo ee intaan la xariminna way ahayd waayo xamse siaan wada ognahay dagaalkii uxud baa lagu wada dilay dagaalkii uxud baa lagu dilay khamrada taxriimkeeduna dagaalkaa wuxuu dabadii ba ahayd waqtiyadii qaswadii reer bani nadiirya baa markaa aayaadkii taxriimku ay soo degeen maalintaas dee riwaayaad nooguma soo socotona maalintii xudba dad baa la laayay laga yaaba habeenkiiyo inay cabeen oo dee khamradii oo calooshoodii ay kuma jirto taas baa la laayay aayad qur-aanna arrinkaa markii dee uu khamrada taxriimkeedu soo degay umuuraha ay soo qaadeen bacdu saxaabana aayad baa inoo dambaysa dee ilaahay subxaana watacaala kol haddaan markii hore taxriim jirin inaan wax dembiya oo taa ugu sugani aanu jirin ilaahay subxaana watacaala uu kuba caddaynayo inoogu sheegayo qalin xadiid kolley waata aan sheegayna in waxyaalo fara badan oo xadiidka umuurihii kuba tacalluqsanaa dee ama fawaaid kuba tacalluqsanaa ay sheegeenba laakiin casharku si inoogu socdo midhadh ama kuwa ugu hamsan baan soo qaadaynaaye waxaa iyada xadiidka inooguma sugan horta welimadan cursiga iyo taas iyo itikaad ulwalima lilcursi waana masale aynu hore usoo marro kitaab nikaxan kuba soo maray acmaashii iyo kasabyadii ama acmaashii in ruux aan muslim ahayn la kaashado oo la kaalmayso kol haddaanu isagu kii wilaayada lahaa ahayn kii de waxa weeyaan isagu meeshan amarkeedi iyo maamulkeediiy waxaa aan lalahaa ahayna acmaasha caynkaasa bal taasna xadiidka way nooguma sugantao caliba oo ninkan yahuudigaa waa kaxaysay si uu hawshan isagii ula soo qabto oo uu kaashanayeyba wey arrinta kale kuma suganna bal ixtishaash waa dee imika caws iyo waxyaalaha in lasoo gurto waxaa loo soo guranaya aanay ahayn xayawaan aada haysata aad ku calfiste aad halkan wax ka daydid aada iibisood kuma kasab a lagama dayayo arrinkaas iyo iibitaankii la iibinaye kaasi iyo umuuraha caynkaasi jawaaskeeda ruuxuna hadduu dee meesha mubaaxa kaba soo guranayo wixii waa milkeeya waa iibin karaa waxyaalahaasna muru'adiisii ruuxa ma dhaawacayso dee bal de waxaa isaynu markaa hore usoo marnayba baryo dad baa ka xun shaqooyinka caynkane ama dhibta lehee bal aada usii hooseysa ee ruuxu isagoo dad u baahdo oo baryo oo ama ay waxsiiyaan ama ay qadiyaan be bal markaa waxaanu leeyahay fiihi jawaazu beyc lwaquudi lisawaaqina wamucaamalatihim sheekha cibaaradiisii ama nawowi waa waxaan wax lagu shidanayo waayo idkhirkanba nimankaa sawaaqiinta waxay u isticmaalayeen dabka marka ay shidayaan bay dee waa wax hore u ololaya ayay ku horin jireen oo ay kuba shidan jireen marka kaasoo kale iibin lagaba iibiyo sawaaqiintii dhici karto inay camalkoodan dishi iyo fasaadba kuba sugan yihin mucaamaladood baa kuba suganah bal cibaaro kale xaafid maxajar kaba cabiro taasa ayaa wuxuu dhaha waxaa lagaba qaadanayaa ruuxii saayiqa ahaa xataa muslimba yaanu hayn waa kaa xuli iyo waxyaalahaa samaynaye ama dee samaynaya dahab iyo fida iyo ama waxyaalihii kale macaadintii yaanu muslim ba ahaanin be in lala tacaamulo sanoo kale wax looga iibiyo bal banaanideeda ay banaan tahay waxaana laga qaadanayaa buu leeyahay inaanay ka laazimayn haddii sanca sinaacda ama sancooyinka kaba mida sida siyaaqadoo kale fasaad uu galo kishi baa galay waxyaalo kalaa galay waxaan hagaagsanayn baa galay fasaadkaa sancadii kuma jira daraaddeed loogama tegayo kii saaxiibkeedii in lala tacaamulo bal matalan taas loogama tegayo waa nasan dee imika xadiidka inooguma sugan bal arrinta kale iyada inooguma sugan waxa weeye ficilkan xamse kaba dhacay ee khamre cabitaankeed iyo markan dambe uu sakhraamay waxyaalahan kale uu kuba kacay waxaan oo dhami kol haddaan khamrada waqtigii la xarimay ee kaba horeysay horta isaga ismi iyo dembi ugu sugani maba jirto taas weeye sababtuna waxa weeyaan dee arrinkani waa qabla taxriim alkhamri markuu sakraamayna caqligii waa ka tegey markaa mukalafba ma aho waxaan isagoo mukalafo caqligiisu joogo muu samayn markaa wax ismi ugu sugan yahay iyada taa maaha laakiin dee umuurtan kale ah wax dad ay leeyihiin oo kaleo maanta halkan itilaafu kuga yimi waa kan dilay ama hadduu mamlukaad ama dadka mumtaakadaad kale u baabiyo taas iyada xagga damaanku kuma xidhna ruuxu inuu mukalaf yahay kii walla hadduu imika ruuxu wax yeelo ama uu maalan wax dad baabiiyo dee waaba haddii uu maal leeyahay ama wax waa loo raaci karaa oo markaa umuuraha caynkan ee damaanku ama tadmiinku kuma xidhnaa isaga inuu mukalaf yahay wixii waa wax lagu leeyo de haddii ayagu ama qoysaa looga dayo ama si kale mooyaane waa wax laguba leeyo taasna xadiidka wixii laga yeelay nagumaba sugne laakiin dee xukunka guud baa taasba ah isagii mukalaf haddaanu ahaynba oo ruux maalan imaka halkan mukalaf mu ahayn dembi ugumama jiro laakiin waxaan kharaamadiisu waa wax isagii waajibayo maalkiisii ku waajibayo dee inuu magdhabo ciddii bal maalan waxaan uu kuba sameeyey taas kollayna cumar ibnu shayba way tale laakiin cumar ibnu shaba weeye cumar ibnu shayba ma jire ayaa wuxuu ka soo naqliyaya kitaabkiisa in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagii uu saaray ka magdhabay labadii naaqo inuu bal maalan taasba laba soo naqliyo lasoo wariyey bal markaa adigu kolley waxa ijmaac baa jira sheekuna uu soo naqlinayo ruuxii sakraankaa wixii uu tilaafiye xoolaha dadka ah damaankiisu waajib buu ku yahay kalmajnuun waayo damaanka looma shardiyo takliif waata dilkan khada eg ruuxuu isagoo wax kala tooganayayba ruux xabadiisii aan ogeynba ayaa ay kuba dhacday diyadii way imanaysaa hadda ismi meeshii ma jiro diyadii way imanaysaa kafaaradii baa imanaysa waxyaalaha caynkaas ee damaanka ah looma shardiyo iyadoo takliif loomaba shardiyo arrintan kale uu dee kuba dhaqaaqay ah kuruskan uu gooyey iyo imika beerkan uu laba soo baxay haddiise dee shicirka kaba muuqato daci sikiina fi labati minha waa gawrace gawrac uu horeeyey oo gawraci uu horeeyey isagoo gawracay iyada marka caynkaasa dee shaygan xalaal buu noqonayaa isagoon haragii laga saaray ba la gooyey laakiin haddii dee ay san uu ahaa un uu ficilka caynkana san daahirka uu kuba dhaqaaqay iyada w wuxuu noqonayaa shay bakti uu noqonayaayo xadiid asxaabu sunan ay wariyeen waanada kolley itifaaqe muslimiinta iyo ijmaacoodii ayaa wuxuu ahaa maa uwiina min xayin fahuwa mayit oo wixii wax nool laga gooyo bakti buu noqonayaas waana dee ijmaacii muslimiinta markaa imika san oo kale haddaan gowrac horeyn iyada markaa waxa weeyan taas laakiin hadduu gowrac horeeyey xaaladii maxay noqonaysaa waxaan isagu muu lahayn waa ruuxaas ninkii lahaa waaba ninkan waxu soo urursanayey hadduu iskaba gowraco saariqii ka soo qaadiyo kaasibkii oo kale iyo neefkii hadduu gowraco isagii wax uu shaqo ku leeyahay maba jirto gowracani shayga hilibkiisii xalaal miyuu ka dhigayaa oo gowracani hilibkiisii xalaal miyuu kaba dhigayaa ee imika waxani kol hadduu gowracay uu itilaafiye horta damaankii isaguu fuulay damaankii waa wax dimadiisa ku tacalluqay oo neefkii waa laguba leeyahay saa daraaddeed gowracan la gowracay imaka waxa weeyaan dee kolleyna waxaan filaya halkan khilaafka jiraana waa khilaaf kooban jamaahiir alculamaana waatay qabaane shayga xalaal uu noqonaya hiribkiisii sababta waxa weeyaan isagiiba waxaan lagu leeyay dimadiisuu fuulay oo wax isaga lagu leeyay ama hiribkii caynkaas ahaa gowracani dee isagii markaa taas ma noqonayo bal markaa kolley jamaahiir alculamaana way jiraan culimada qaarkood leh dee kol hadday arrintu tan tahay wixii xalaal ma noqonaye lakiin xadiid abi da-uud iyo ay wariyeen ba waxaa dhacday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo habeen aas tegey aaskii markii laga soo dareeray baa haweeney u yeedhaysay ayaa dee cunto uguba yeedhaysay buu rasuulka ilaahay gurigiidii tegey waana dad bay ugu yeedho show neef bay qashay markii neefkii la qalay dad kalena way la joogeen ayaa la arkay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo dee wixii aanu kaba degahayn oo calaalinayo uun markaas baa wuxuu ihi waxaan aan helayaaba waa neef adiya hilibkii oo waxa weeyaan ukhidat bigayri idni ahliha ehelkii lahaa iyo dadkii lahaa idan la-aantood laguma soo qaaday haweeneydna waaba dee ma dheeraynba haweeneydii baa waxay tidhi ba dee neef baan doonay inaan soo iibiyo waa la soo waayey rasuulka ilaahay inay uqashona way doonaysay markii la soo waayey baa deeto nin malaa jaarkeed ahaayo neef haystay ayay isagii cid u dirato isagiina ma joogin ma joogin haweenaydiisii bay la hadasho haweenaydii baa neefkii soo dirtay neefkii baa laqaw la gowracay waata rasuulka ilaahiyo dee ciddii la socotay looba kirayey markaa dee haweeneydna neefka may lahayn idankiisa may lahayn ninkii ilaha maba joogino ma idmin rasuulka ilaahi markaasa wuxuu ku yihi acimihi lasaara dadkaa lasoo qafaashay quudi oo de wuxuu hadduu bakti yahay xaaraam yahay dee waxay noqon lahayd cidna lama siiyeen ruux ibnu aadama lama siiyeen bal abi daawud xadiidka waxyaalaha shubuhaadka ka dheeraanteeda ayuu tarjamada u dhigto xadiidkana kuma soo arooriyey oo bal matala marka waxa weya wixii isagay fuuleenoo oo wix isaga laazimay bay ku noqdeen oo isagii baa lagu leeya damaankiisa ama cid ha cunta ama yaanay cumaninbe laakiin haddii gawricii sharciga ahaa uu dhacay ahla dakaatna uu yahay de macnaa waxa weeyaan tan hilibka xaaraam kuma noqonayo waa taa ay jamaahiir aculamaa leeyihin laakiin de halkan haddii aanu gawrac kaba horeyn xaaladiisu taas bay noqonaysaaba xaaladiisu de waa ta arrinka aan sheegnay bay noqonaysaa bal umuurihii xadiidka inooguma sugnaa qaybo kaba mid ah imika tanba weeye kolley waxyaalaha kalena macnahooda daahirba weeye xdثnي أbو الربيع سليمان بن داود العتكي قال xdثnا حماد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال أنه قال bl sanad kolle waa wada garanaynaa yacni ibna zaydna wuxuu la yimi waa de waxaan imika ka dheregsanahay haddii aan maanta yacni ibna zaydin oo marka la eego aburabiic sulayman ibnu daawuud xamed ibnu salama maba soo gaadhin oo wax kama wariyo xamed ibnu zaydun buu inoo noqon lahaa qaala wuxuu uhi anas ibnu malik kuntu waxaan ahaa saaqiya alqowmi qoomka ka waraabinaya aya ugu da-yara raggii waaweynaayo adeeradii baa meesha jooga u kaba midiyey ninkii hooyadii qabay waana gurigii dee gurigii abu dalxa ayaa laba joogaa markaasaa isagaa u shaqaynaya o u adeegayay oo sharaab ay cabayeen intaa khabradii la xarimin weeye oo nebiidkoodii iyo timirtoodii ay kaba samayseen ayuu u dhiibdhiibayuu waraabinaya yooma maalintii xurimat ilkhamru khabrada la xarimay fii beyti abi dalxata gurigii abi dalxa zayd ibnu sahal oo zawju ummi gurigaasaan ku waraabinayay rag dee adeeradiiba uu kaba cabiro sida inoo dambaysa abu dalxa ka mid ahaa rag kale oo waaweyn baa kaba mid ahaa abu ayub alansaari ka mid buu ahaa mucaad ibnu jabal iyana waa joogeenba in abu dujaana joogay kolley riwaayaad isdaba socda ayaa magacyo kala duwan aan ku arki doona biidn illahi tacaala anaa warwaraabinayo dee waa xaggii uu uguba yaraayo taasuu uba warwaraabinayey oo isagaa bal matalan markaa dee u shaqaynayo kolley lafti baa inoo dambaysa o ana askarahu markaas oo kolleyna ina tacliiqu ku leeyahy wamaa sharaabuhum sharaabkoodu ma ahayn waxa ay cabayeen ila alfadiika fadiika un mooye wax kale ma ahayn ama ila alfadiiku fadiik un mooye fadiikna waa maxay ka bedelo albusr watamru waa busri iyo timir kalley timirta waan garanayna dee waa tanina soo gaadha busriguna waxa ka horeeya rudab baa ka horeeya markay hagaag u bislaato uun rudabkaa horti waa markay bislaanaysa une wixii markii hore balxiga la odhanaya adkaaya dee gahayrka ahaa oo ama cawlaado ama casaaduu soo jilco taas baa si aan sheegnay ayaa busri lagu magacaabaa laakiin fadiiku waxa weeyaan nafteeda maaha busriga dee waa markaa busriga caynkaas ay googoyn jireen marka ay googoyaan googoyntan ama shadqigan naftiisa ayaaba dee fadiiku noqonaya biyay ku shubi jireen oo muddona way radin jireen oo markaasuu sharaabkan dee lagu sakhraamayo noqonayay haddaba waxaan iyaga sharaabkooda maalintaasi wuxuu ahaa busri iyo timir ay isku dareen oo dee biyo lagu daray markii la googooyo muddona lagu daayey meel oo la khamiiriyey ayaa sharaabkoodu ahay cinab iyo waxaan mu ahayn faidaa munaadin wuxubaaban maqalay oo ku dhawaaqayo yunaadiya dhawaaqaya macnaa iyagoo gurigii bay ku jireen waxbay cabayeen anasna waa u shaqaynayey dhawaaq bay dabadii kaba maqleen faqaala wuxuu yihi abu dalxa odhanaya ukhrij bax anasow fandur eeg ruuxan dhawaaqaya wuxuu yahay maxuu ku dhawaaqaya fakharajtu waan baxay faidaa waaba munaadin ku dhawaaqayo oo yunaadiya dhawaaqayo oo leh alaa ina alkhamra qad xurimat khamradii waa la xarimay oo markii aayaddii suuratumayda soo degtay isagoo saale qaala wuxuu ihi anas hadalkee may keenin aan soo hubsana may odhan aayaddii soo degtay maxay ahayd may odhan ee markiiba iyaguba way daadiyeen wixiisa inoo soo socotee fajarad waa khamradii la daadiyey gurigood maaha de waa guryihii kale iyo markii dhawaaqii la maqlay ayaa way socotay dareertay fii sikaki lmadinati madiina dariiqyadeedii yaryaraa ayay iyadu socoto sikaka waa jamcu sikatina sikaduna waa alaaziqa un ama azuqaaq weeye walo dee macaani kalena ay yeelato sika waxa weeyaan timirtan dee marka la beero saf ahaan loo joojiya ama saf loo beero sika taa way idhaahaan waxa bir ay dee calaamada lahayd oo tay lacagtooda ay danaaniirtii daraahimta lagu samayn jiray sika waa la odhanayay sikat almuslimiinna waa macnaheedii halkani waxa weeyaan waa duruqdii iyo aziqadii yaryarayd ee madiina ayaa markii layska soo daadiyey dee wixii la haystay nebidyadii laba haystay ayaa dariiqadii martay oo dareertay faqaala lii abu dalxata wuxuu igu yidhi ukhrij baxoo faahriqhaa daadi oo wixii ay markay cabayeen oo faaraqtuha waan daadiyey faqaaluu waxay yidhaaheen ow qaala bacduhum barhkood baa waxay yidhaaheen oo adigu ujeeddadu waa iyagii walow aan laynoo magacaabin waa dadkii meesha joogay barhkood baa waxay yidhaaheen qutila fulanun hebel baa la dilay qutila fulanun waa ninkani hebello waa la dilay walxaliya fii buduunin dad bay tiriyeen ay leeyihin iyadoo calooshooda ay ku jirtay khamro soo cabeen bay dagaalkii uxudba tegeen oo la laayey marka maxay raggaa noqon kol haddii imaka xaaraam noqotay qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya imaka anas ibnu malik baa xadiidka warinaya haabit baa ka sii wariyey haabitna xamaad ibnu zayd halkan xamaad ibnu zayd weeye ninka qaaladan leh oo markaa qaala xamaad baa wuxuu yihi falaa adri ma garanayo huwa waa hadalkan ah imika ay yidhaaheen waxa weeye qutila fulanun bal markaa qutila fulanun min xadiidi anasin anas xadiidkiisii inuu yahay iyo inuu haabituun wariyey oo uu irsaaliyey taa ma kala garanayuu yihi lakiin faanzla allahu caza wajal ilaahay baa soo dejiyey laysa calى اladiina aamanuu wacamiluu الصالixaati junaaxun fima dacimuu waa wixii ay cuneen waxay cabeen dee khabraad ahayd idaa ma taqow dee kol hadday ilaahay ka cabsadeen oo waamanuu wacamiluu الصaalixaati oo ujeedadu dadka iyagu mu'miniinta ahaa ee ilaahay taqoodiis iyo iimaan iyo camal saalixa lagaba helay waxaa qabla taxriim ay iyagu ay cabeen intii aan la xarimin wax dembi oo ugu sugani maba jirto waxadaanaa yaxya ibn ya xadiidku duruq badan buu leeyahy waa sir oo dee kulli macnuun waa inoo yar cadyahay waxadaanaa yaxya ibn ayuba qaala xadaanaa ibn culayata qaala akbaranaa cabdاlcaziiz ibnu suhaybin qaala sa'aluu waxay weydiiyeen anas bna maliki can ilfadiiki fadiikay weydiiyeen fadiikna waa ta aan soo sheegnay waa busrigoo la googooyo biyo lagu daro muddana laba dhigo taas ba aan fadiik la idhaah faqaala wuxuu yihi maa kaanat lanaa nooma sugnayn khamrun khamro gayra fadiikikum fadiiqiinana adaa kada mooyaane oo khamro kale maanaan lahayn markii iyada aladi tusamunahu fadiika oo wuxuu leeya waktigaa hore may ahayd cinab iyo waxyaalaha inagu maanaan keenisaba oqon ama maanaan isticmaali jirine khabradii la cabayey qur-aanku markuu soo degayna dee taa ay ahayd ilaahay yihi ka dheeraad oo ka fogaada wuxaaba fadiiqiinan kad a fadiiq ku magacaawdaan inii anigu laqaa'imun waan taagnaa asqiha waxaanan waraabinayo waa fadiiqa ama khabrada dee ka timi fadiiqa abا طلحة وأbا أyuba ورiجاaلا من أصحاabi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم في bytna abا طلحة iyo abا أyub iyo rag kale oo barhkoodna magaعyadoodu inoo dambeeyaan oo أصxaabtii rasuulka ilaahay kamida guriga iyaga ku waraabinaya id wktigaa jaء waxa yimi rajul nin faqaala wuxuu yihi hal balغكum maydin soo gaadhay alkhabr warki warkii ma maqasheen qulnaa waxaan ihi la qaala wuxu uhi fain alkhabr khbradii qad xurimat waa la xarimay faqaala anas wuxuu yihi marka abu طalxa ya anaso anasow ariq daadi haadihi اlqilaal waa jarxadahan ay ku jirto dee waxa ay nebiidinayeen ee khabrada u noqonaya khbradooda ahayd wada daadi bu yihi waxaa kuma jira qaala anas ba wuxu uhi famaa raajacuuha iyadii dib ugumay laamin oo iyadii ama dee waxa wey walaa sa'aluu canha manaanay weydiin oo ujeeddadu khamradan iyo taxriimkeedii iyo bal wixii soo degay oo muraacay kaasa aan hubsana iyo bal markaa ninkii ay doonaan imika hadalkan kuba yidhi inay bal markhaati uga helaan iyo waxaa muraajaco xaggaasi kamabay dhicinba bacda khabari rajuli ninka warkiisii dabadiiba ninkii dee waa khabar alwaaxid waa siday dee arrintoodu ahayd markii uu yimiba warkiisii bay qaateen ku camal faleen arrintan weliba keenaysa xaala hore oo ibaaxo jirtay in meesha lagaba saaro bal maalan taasta ninkaa keliya warkiisii bay iyadii ay ku kalsoonaadeen ay aqbaleen oo ay ugu camal faleen وxadaثna yaحya بن أyuba qaala xadaثna بن culayaةa qaala وأخbarana sulayman iبn culaya leh وأخbarana sulayman الtaymiyu mala dee wax kalena waa u waramayo waanuma waramaya cid kalena meeshii way u warantee sulayman الtaymi oo wuxuu yihi qaala xadaثna anas بن maliki qaala inii anigu laqaa'imu min taagan baan ahaa ama ku taagan baan aha cala alxayi waa jiribkoodii ama dadkii meesha joogeen waa xayi waa reerka korkiisii un waa xayigii laakiin waa kan ka bedelo calaa cumuumati adeeraday iyagu way fadhiyeen isagu waa taagan yahay uu siisiinaya waa waraabinaya dee waa ruuxa iyaga korkooda asqiihim waa xaal aan waraabinayo min fadiiqin fadiiq lahum iyaga usugnaaday fadiiqna waa taan soogaane wuxuu yahay wa ana aniguna asqarumka ugu yar baan ahaa sinan xagga da'da waa sababtii dee uu ugu khidmaynayo isaga ugu shaqaynayo halkan buu leeyahay sheekhu waxaa inooguma sugan anahu yustaxabu lisagayri sini khidmat lkibaar kii da'diisu ay yarayd in dadka waaweyn u adeego markaa laakiin wuxuu raacay hada ida tasaawa fi fadli aw taqarab haddii fadligii ay kuba simayn ama ay kuba dhow yihiin laakiin hadduu isagu yahay kii faadilkaba ahaa de mala xaalku waa isbedelaya siduu sheekhu leeyahay وأنا أصqرم سنة فجاء رaجuل nin baa yimo faqاaل wuxuu uhi إنahaa waa damiirku waa lilqisa qad xurimat waa la xarimay alkhamr khamradii faqaaluu waxay idhaaheen markaa igfahaa igfihaa gembi waa weelkii markaa ay kuma jirtay iyo anaso anasow fakafa'tuha waan gembiyey oo waan daadiyey qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya sulaymaan taymi qultu lianasin anas ba waxaan ku idhi ma huwa muxuu ahaa wuxuu weydiinayaana waa waxan ay cabayeen bal lafdiga bukhaari ma sharaabukum oo sharaabkiinu muxuu aha waxaa markaa cabaysa inaad warwaraabinaysay muxuu ahaa qaala wuxuu yihi markaa busrun warudamun waa busri waa noocaa timirtu intaanay markay bislaan doonto un weli aanay hagaagu wada bislaan iyo rudab la iskuma daray oo la khamiiriyey waa khaliidkay odhan jireen kaasi ayaa busrigana gaar ahaan fadiiq bay odhanayeen ayuu ahaaba qaala wuxuu yihi sulaymaan tayma weli hadalkii wata faqaala abubakr bn anas waa anas bn malik ninuu dhalayo taabiciintii dabaqadii zuhri iyo qataadiya kaba mid ahaa ama min araabica oo siqo ahaa kaanat waxay ahayd waa waxaan busriga iyo rudabka ay kaba sameeyeen ama khaliidkaasi khamrahum khamradooda yomaydin maalintaa khamro kala may lahayd khamraday cabayeen ba noocaasi ahayd oo waxay ka samaysan jireen timirtoodii iyo dee anwaacda timirtooda un ama busri iyo timir ay isu geeyeen ama busri iyo rudab ay isu geeyeen ama kolkol busri khaliya bal magacyo kala duwanna way lahaydee taasay kaba samaysan jireen oo khamradoodu taas bay ahayd qaala sulaymaanu sulaymaan ba wuxuu yihi waxadaanii rajulu nin baa ii warramay can anas bni malikin buu igaba warramay annahu qaala dalika ayضa inuu hadalkaa yihi oo waxaa macnuu yahay sulaymaan waa kan ka warinayo xadiidka anas waa sidana kagama warinayo bal isagaa su-aashan weydiiye o yihi ma huwa qaala busrun warudabe hadalkan ah kaanat khamrahum yowmaidin waa intaas ayaa waxaa iyadoo majliskii la fadhiyo anasna uu maqlayo idankiisoo dee malaa intaa uu ka tegay markaa anase hore ugaba maqlay ayaa hadalkan yidhi kaanat khamrahum yowmaidin oo khamradooda markaa waa abubakar majliskii anas baa la joogaa anasna waa aabihii waanu maqlayo waana wax hore ugaba maqlay isaga markaasaa intan oonu markaa raacin ayuu raaciyey isagu marka waxaa kaluu leeyahay sulaymaan nin baa ii warramay ninku waxaa laga yaabaa qataada iniyo riwaaye u leeyahay inoo dambaysa ama bakr ibn cabdillahi ibn zani labaduba waa asxaabtii anas labadaba waa lagu fasiri karaa siduu xaafid yidhaaho nin baa ii warramay can anas ibni malik anahu qaala dalika aydan halkaa ayaanu odhanin yaanu kuma inkirin oo arrinkaasi hama jire laakiin inuu isagu hadalkaa yidhi kaanat khamrahum yowmaidin nin kale anas anigu markaa kamaan maqlayna iiga soo naqliyo ninkuna waa ima qataada wa ima bakr bn cabd llahi bn sani xadaثna mحamed بn cabd لlah alى qaala xadaثna اmuctamiru can abihi qaala qaala anasu anas ba wuxuu uhi kuntu waxana qaa'ima calى اlxayi asqihim xaal aan waraabinayo bimili xadiiث bni culayata oo cabdlأعlى mحamed ibn cabdاlأعlى ayaa maanta muctamir kaba warinaya muctamirna abihi sulaymaan buu kaba warinaya markii hore waxaa ka warinayay adigu muctamir bedelkiisana ibnu culaya haddaba xadiidkan muctamir wuxuu la mid yahay uu aabihii ka wariyey kii ibnu culaya aabihii kaba wariyey ama sulaymaan kaba wariyey qaala waxaanu yihi qaala anasun markaa hayra anahu qaala wuxuu yihi oo halkan riwaayada muctamir can abihi kuba sugnayd faqaala abubakr ibnu anas ba wuxuu yihi kaana khamrahum yowmaidin fadiiqaasi ama khaliidkaasi wuxuu ahaa khamradooda berigaas markaa ama yowmaidin yowma xurimat alkhamru kaas baa khamradooda ahaa markaa khamradan la xarimayba ma aha casiirulcinab un khaaskuma ahae tan baabay ahayd dee aayadda kuba soo degtay wa anasun anasna shaahidun walxaal anasun shaahidun iyadoo anas joogo ayuu hadalkaa uu yihi abubakr falam yunkir muu inkirin anasun daka anastaa kuma inkirin oo manaa intan baa dee hadalkii horeba waata aan kuba soo sharaxnay ee markan uu lahaa abubakr anas waa maqlayey kumuu inkirin waana wuxuu hore isaga ugaba maqlay waana kanle cid kalena way iga sheegtay anas inuu sidiisaba isagu intan yihi وqال بن عبدالعلى isag بن عبدالعلى wuxuu yihi xadثna المعتmر عن أبيه qال xadثnيi بعض maن kana mعي oo سulayman baa le dadkii kale ila joogay waa qtاada ama bkr ayaa barhkood waxay idhaaheen oo iigu warameen dee isagu abubakr unbuu hadalka yihi ka maqlay aabihiina ag joogay aabihiina aanu ku inkerine laakiin dad kaloo iyaguna macayga ahaaba waxay igu yidhaaheen أنه سمع نصا inuu مقلay أنس oo يقول ku qawlaya محaaلu ku qawlayo كان خبرهم يومئذi bal adigu مهمku ciidankiisu markuu yihina waa مقlayo kuma inkirin isagana cid kaloo سulayman ahayn hadalkan way kaba مقleen khبradii markaa la xarimay markii khamrada la xarimay wixii ay isticmaalayeen reer madينة ee aayaduba ay kuba soo degtayna dee noocan waxaanay kalaba iman jireen oo khبradoodu taas bay ahayd وxadثna يحيى بن أيوب qال xadثna بن عlyة qال وأخبرنيi سعيد بن أبي cروبة عن قتاaدة عن أنس بن مالك oo markii hore adeeg سليمان تيmba uu kaba مقلay عن أنس imkana dريق kale qال كنت waxaan ahaa أسقي أبا طلحة وأبا دuجانة ومعاaذ بن جبل imika labada nin oo kale inoo soo koray أبا دuجانة iyo معاaذ بن جبل سماك بن خرشة de أبو طلحة iyo أبو أيوب الأنصاريona way inoo horeeyeenba في rahdi min alanصaar iyagoo jamaaco ansaar kamida ku sugan rahdina waxaaba ilaa dee tobanka inta lagaba gaadhayo ayaabay rahdi yidhaaheen adigu koox bay ahaayeen fadakla calayna daakilu nin baa noo soo galay debed kaba yimi faqaala wuxuu yihi xadaa khabarun war baa yimi oo soo cusboonaaday nazla waa ka warkeed waxaa soo degay taxriim اkhamri khamrada taxriimkeedii fakafa'naahaa weelalkii ay noogu jireen baanu gembinay yowmaidin maalintaas wainahaa waa khamrada ay dadkani ay cabayeen anasna u shaqaynayo warwaraabinayeyna lakhaliidulbusri watamri busri iyo tamar layskuba daray oo la khamiiriyey inta la googooye biyo lagu daray oo la daaye muddo ayay ahayd oo busriga iyo tamarta khaliid bay odhanayeen busriga gaar ahaana fadiiq bay odhanayeen qaala qataadatu qataada wuxuu yihi waqaala anas bnu malikin anas ibnu malik baa yihi waa ti aan lahayn ciddan uu isagu sulaymaan uu ibhaamiye uu intan kaba maqlay waa qataada waaba tan bakr bn cabdillahina riwaayo kale kuba timi marka iyagaan kuba fasiraynaaye laqad xurimat اlkhamru khamradii waa la xarimay wa kaanat waxaanay ahayd caamatu khumuurihim khamrigooda ay isticmaalaan inteeda badan yowmaidin maalinta khaliid albusri watamri busri iyo tamir layskuma daray taas bay khamradooda badankeedu ahaa xadiidka weli dariiqana inoogaba hodho wuxuu yihi markaa muslim وxadثna أbو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وبن بشhاaر قال وأخبرنا معاaذ بن هiشام قال xadثnي أbي هiشام dstواي عن qتاadة عن أنس بن مالك qاaل إنii أنigu لأsقي waan waraabinaya أbا طلحة وأbا دuجانة وسhayل بن بyضاء nin kala inoo soo koroo mjliska joogay waana nin isagu qrayشha weeye oo isagu ma aha أnصاar ma aha baydana waa hooyadiisan hore usoo aragnay waxaanay ahayd dee rasuulka ilaahay xayaatadiisiina waa dhintay oo janais baynu kuba soo maray rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh masjidka inta la soo geliyay in masjidka kuba tukaday janaazadiisiiyo ina bayda min mazaadatin waa sibraar ama qarbad weyn oo dee ay ugu jireen ay ku khamiiriyeen waxaan oo sharaabkani ugu jiray baan kaba waraaminayay fiiha khaliidu busrin wa tamrin busri iyo tamar laysku daray timir ay kuba sugan tahay binaxwi xadiidi saciidin waa xadiidkii saciid wax laba mid ah bal saddex xadiis oo dambena way noo dambeeyaan waana si yar wadi doonaaye kolley arrinka ta inoogu sugan waxa weeye bal way noo socon doontaa midadiiyo waxyaalahaasi way dheeraan doonaanba oo inoo socon doonaane markii khabrada dee intii aan la taxriimin ee aayaadkan suuratu maayda soo degin waxa weeye khabradu iyagoo aanay shareecde aslan ibaaxa alcaqliya iyaday ahayd unba waa la isticmaalayay in badan oo kamidii way cabayeen waa raggii waaweynaa shay banaanna way ahayd laakiin dee xikmada shareecada ayaa waxay ahaydba waxyaalaha caynkan ee dadka ay qabatimeen ee say uga go-aan ay adkayd markii la jidaynayey ama dee taxriim haba noqoto bal acmaashan sida salaada iyo soomkiina waa tii dhacdaybe si tadriija oo dee bal matalan tallaabo tallaaba ayaa axkaamtan loo jideeyey oo markii ugu horreeyey dee khamradu inaanay fiicnayn unbaa loo muujiyey bal taasi maka intii la joogay ahaydbo wa min thamaraati nakiili walancaami tattakiluuna minhu sakaran warisqan xasanan eeg thamaraadka ama midhaha idinka soo baxaya nakiisha iyo cinabka waxaa ka samaysataan wax lagu sakhraamo iyo risqi fiican marka waxaa la tusay dee risqiga fiican waa wixii lagaba cunayey waxaan kale laakiin aan wax fiican aan ahayn ma fiicnaabaa meeshii taalla oo wax hagaagsan maaha dabadeedna haddana yasaluunaka can ilkhamri baa soo degtay oo ismigeed manfacaynay leedahay ismina ay leedahay bal ismigu manfacadeeda kaba badan yahay haddana aayaadkii suuratunisaa ama aayaddii suuratunisaa ee loo diiday waqtiyadaa salaadii inama dee inay u dhowaadaan ay cabaan bal laa taqrabu salaata antum sukaara iyadoo dee markaa waqtigeedii la koobay xumideedii loo jooji loo sheegay ismigeedii inuu ka badan yahi loo sheego oo xataa dadka qaarkood dee tan ay diyaar u noqdeen ayaa markii dambena ay soo degtay aayaddan suuratu maa-ida iyo arrintan uu markaa anas noogaba warramayaayo oo ilaahay subxaana watacaala lutfigiisa iyo naxariistiisa addoomihiisa u naxariisanayo oo waxyaalihii dee bal maalan si faja-un umuurihii ama ha noqoto waxyaalihii la amriyay sida salaaduba maraaxil bay yeelatay soomku maraaxil buu yeeshay ama waxyaalihii loo diidayay laakiin in badan ay qabatimeen dee iyagoo agtoodana kuba weyna ay qabatimeen xaggii tashriici wuxuu noqday tadriijkaas shay faja-a oy dhici karta dadka qaarkood inay kuba cuslaato muun markaas may ahayn oo de waa ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa xadiidkana kolley duruqdiisiiyo wixii waan wada aragnay laakiin arrimo yar unbaa ku yar sugan oo ah markii hore waxaan soo aragnay inay maqleen ruux dhawaaqaya ay dibadda ka maqleen kii buu deeto anas u baxay wuxuu soo ogaaduu ninkii kaba maqlay alaa ina alkhamra qad xurimat markaasuu iyagii kuma soo noqdo arrintiibuu u sheego waa ku wandaadiyey duruqdan dambe waxaa inoogu sugan inuu nin u yimi oo uu u sheegay oo uu yihi khamradii waa la xarimo warkaas baa som kolley xaafid ibnu xajar iyo raximah llahu tacala halkan imaam nawowi muuraha ma soo qaadan oo kuba jamciyo ee waxaa dhici kartaba ninkan markan dambe uba yimi anasnaha kaba soo maqle inuu isaga ninkii dhawaaqayay inuu ahaa oo uba soo galo dee mushaafahaadna arrinkii uguba sheegay inuu yahay nin kaleo isaguna dee anasnaha maqle usoo galay oon ahayn ninkaasoo warkii uba keenay labadaba oo ixtimaalo muhimku labada xaalaba way jiraan oo dhawaaqana way maqleen laakiin ruuxan uba yimi ama ha noqdo kii munaadiga ahaayoo dee si uu arrintii ugu adkeeya usoo galay ama ha noqdo ruux kaleo isaguna warkii uba keenaye bal taa kalena way dhacdayoo dee markaa laakiin arrinka jira may ka joogsan bal iyagoo hadda xaaladooduba barhkooda ay malaha ay waxa weeyaan ay wax caqligoodii isyar bedelay markii ay tii maqleenba waa kuwan daadiyey ee fara kaba qaaday oo iyadantaasna ay kuba sugan tahay camalfalka lagu camalfalayo bikhabar lwaaxid arrinka ruux keliya warkii oo siqa in la qaata anaagtooda macruufku kuma aha joogsiiyo halkooda may dhicin waa kuwan markiiba aqbalay wey xadani أبو الطاهر قال أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه عمرو بن الحارث بو ورمي وحو ورمي أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ونهيي أن يخلط التمر تمرت إيو والزهو زهو إلا يسكد ثم يشرب العبه ورأيه سبدليا تاس من تمرت وانقرنينا zahwiguna waxa weeyaan waa xaaladan busriga oo waa markaa wixi uu ama waa rudabka horti uun laakiin uu soo bislaanayo rudaboobaye waa m markaa busrigii midabaysto casaan yeesho cawlaan yeesho dee wixii markii hore midabkii keliya ahee balxigii ee dee gahayrka ahaa tan uu markaas intuu jilco uu soo bislaanayo taasun baaba zahwigu yahay bal matalan haddaba in iyagii labadooda inta laysku daro waa noocaa ay khaliidka odhan jireen saa laguma cabo dhaqsuu iskaar u keenayaaye rasuulka ilaahay waa nahaye waina dalika tamirkan iyo busrigan layskuma darayo ama zahwigan layskuma darayo inta la googooyo biyo lagu shubayo muddo la daynaya ila ay cabayeen kaana wuxuu ahaa caamata khumuurihim khamrigay isticmaali jireen intiisa badan yowma xurnimat alkhamru maalintii khamrada la xarimay khamrigooduba kaas buu ahaa وxadثnي أbو الظاhر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إسحاq بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال kuntu waxaan ahaa asqi mid waraabiya abaa cubaydata bna اljaraaxi o abaa dalxata saxaabigan kale muhaajiriintiina waa la joogay iyo ubaya bna kacbin waa dee tiro badan baan markaa inoo soo baxaysa abu dujaan aan soo aragnay mucaad ibnu jabal baan soo aragnay abu ayub اlansaari shl markaa sahl ibnu bayda qolooyinka caynkaasiba ayaa meesha fadhiyo oo waa dad jamaacay ahaayeen marka waxaan waraabinayay buu leeyahy sharaaban min fadiiqin wa tamrin waa fadiiqu imika waa busrigii markaa la googooyo iyo timir oo waa khalidkaa ay odhan jireen baan waraabinayay faataahum aatin faqaala ina alkhamra qad xurimat khamradii waa la xarimay faqaala abu dalxata ya anasu qum ilaa hadihi ljarati jalxadan ubaka xaggeedaoo faksirha jebi dee misaanana way haysteen tana way haysteen oo kolley khamro badan bay hayde jebi faqumtu waxaan u kacay ilaa mihraasin mihraasin lana anaga noo sugnaa mihraaskuna waa dhagaxun ay qori jireen oo way ama xordi jireen oo weel oo kale ka dhigan jireen ama waxbay ku tuman jireen kaas baa mihraaska la odhanayay kolkol dee wax weyn buu ahaanayay oo dee xawd oo kaleba uba noqda marna wuu yaraanayo waxbay kuba tumayeen haddaba dee wuxuu qaadi karayay buu ahaayo isagii buu dee sin uu sheegayo xaggiisii hoose mihraaskii ayuu jalxadii ku dhuftoo way jabtay waxaa dhici kartana dee dee waaladii iyada ay ku tumayeen marka ay wax ku tumanayaan dee inay isagii ay qoreen weeyaan oo noqday weel oo kale godan taasna inay ahayd be adigu bal waan qaado faqumtu ilaa mihraasin lana fadarabtuha ay darabtu jarata biasfali waa xaggiisii hoose ayaan kuba dhuftay oo xataa takasarat ilaa ay jabtay xdثna محamed بن المثنى qال xadثna abubكr yعnي الxنفي qال xadثna cabdالحamid بن جaعفr qال xadثnii abي أنh samca أنس بن mالك yqul لqad أنزل اllah الآaيaةa ilaahay waa soo dejiyey aayadda alati aayadaasoo xarama اllah فيha الkبر khamrada uu kuba xarimay wlxaal maa bilmadinati madiine aanu ku sugnayn sharaabu sharaab yushrabu lacabo ilaa min tamrin sharaabkay cabi jireen ay khabrada ka samaysan jireen timur bu ahay laakiin dee say noo dambaysa wax kastoo caqligii doorinayaaba khabro weeye kan ama haddii waxyaalo kale oo madcuumaadkii lagaba samaysto ama waxyaalo kale lagaba samaysto waa isla wada xukun bal baabku waa inoo dhammaaday kolley axaadiistooda baabkuna way socon doontaayoo dee nebidkan baaba yar dheeraan doona haddii a la idhaha ya waxaa kuba tacalluqsane imaka halkan jebintan ay jebiyeen jaradii iyaga ayay arrinkan ku dhaqaaqee amar la amray oo weelkii caynkaasa ee khamradii idinku jirtay jejebiya horta ma ay jirin oo ama itilaafiya horena waa tii aynu usoo aragnay ba halkii dee jihaad baan kusoo marray ama maqaazi ayaa imaara baan kusoo marray markii ay khaybar tegeene adci baan kuma soo marraye dameeraha hilbahoodii ay kuba qashade ay qashadeen ay ku karsadeen wax dheryo inuu rasuulka ilaahay yidhi jabiye haddana markay yidhaaheen mee aan maydhna inuu yihi maydha uun oo dee laysgaba intifaacayay markaa khamrada iyo wixii kale iyaguba nijaasba haddii weel imika laguba shubto ama lagu isticmaalo weelku ama ha ka samaysto dee ka samaysnaado sidan jaradii waa dhoobuu kaba samaysnaa ama xadiid iyo wax kale ha kaba samaysnaado ama sidaa masaadadii harag ha kaba samaysnaadee dhammaanba qusli way ku daahir noqonaysaaye arrinkani wuxuu ahaa un iyagoo u degdegayey bal amarkii ilaahay uu hoggaansankii bal markaas iyo dani iyaga xaggooda kaba yime maaha wax shareecadu ay laasiminayso oo ah in la yidhaho weelkii khamrada iyada markaa ay ku jirtay waa la burburinaya ama waa la jejebinaya oo kale isaga imaamkii weynaaya ibnu cabdilbar oo kale wuxuu ka dhigaa lafdigan jebinta inuu la gooni noqdo inu isxaaq ibnu cabdillahi bn abi dalxa ee qolooyinkii kale kala duwanaaya xadiidka kaba wariyey anas sulayman ibnu taymi kaba mid ahaayo cabdilcasiis ibnu saib kaba mid aha iyo rag kala duwan qataade iyo iyaga lafdigooda daadinta iyo waxyaalahaas mooyaane kumay soo aroorin ka sireen bal waxaan leenahay waxba isagu taasuu idhahaaye ee muhimku waa iyaga ficilkoodii un maaha xukum sharci oo ah in weelka caynkaasa dee arrintiisu ay tahay in laga takhaluso la itilaafiyo ama la jejebiyo xukumka uu yahay ee maydid la maydhay ayuu ku daahir noqonayaa baabu taxriimi takliil khamri wallahu subxaana watacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatuub ilayk